bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha mey sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saaki ka ambabaxay magaalada muqdisho kaa uu kusii jeedaa dalka sacuudiga oo maalintii shalay uu ka baaqsaday inuu safar ku gaaro halka wafdiga waxaa ka mid ah tiro ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyo qaar kaloo ka mid ah golaha labada aqal waxaana wafdiga la sheegay in dalkaasi ay kaga qaybgeli doonaan shirka u dhexeeya wadamada islaamka iyo madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump kaa oo maalintii shalay gaaray dalka sacuudiga warar aynu helayna ayaa sheegaya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya shirka kadib in kulan gaara uu la qaadan doono dhiggiisa dalka maraykanka donald trump oo uu kaga warbixi doono xaaladda soomaaliya waxayna sidoo kale labada dhinac isla soo hadal qaadi doonaan xiriirka ka dhexeeya labada dhinac maadaama maraykanka uu ka mid yahay wadamada dhaqaalaha badani ku bixiya soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaaba safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa noqonaya kii sideedaad ee dalka dibaddiisa uu ku aado tan iyo markii xilka uu la wareegay waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxay farmaajo ee xubnaha wafdigiisa la tilmaamay in kadib shirkaasi sidoo kale kulamo gaargaar ah ay la qaada doonaan mas-uuliyiinta wadamada islaamka ka socda ee ka qaybgeli doono shirkaasi kaaw ay kaga warbixi doonaan xaaladda soomaaliya haatan ay marayso iyo sidoo kale waxyaabihii usoo qabsoomay dagaalada ka dhanka al-shabaab ayaa lagu wadaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya inuu ka hadlo mas-uuliyiinta shirka ka qaybgeli doonta sactar la sheegay inuu ka tegay dekada magaalada muqdisho qalab dhisman oo u wada hobyo ayaa la tilmaamay inuu ku degay meelaan sidaasi kaga fogeen xeebaha degmada hobyo ee gobolka muduga dadaalla ayaa soconaya haatan lagu badbaadinaya sactarkan iyo alaabtii uu waday taa oo la sheegayo in ay halis ugu jirto in badda gudaheeda ay u quusto ayadoona dadaalo badan ay soconayaan sida aynu ka helayno degmada hobyo mas-uuliyiin u hadashay maamulka hobyo waxa ay sheegeen in sactarkan qalabka u waday ay ahaayeen kuwo lagu dayactirayay dhismaha dekada magaalada hobyo oo beryihii daba si aada halkaasi kaga soconaysay inkastoo dekada haatan howlaheedii shaqo ay bilowday sactarkan ayaa ka mid ah sactarada waa qalabyada dhismaha kuwa loogu talagalay dekada hobyo oo ayadu inta badan muddooyinkan dambe dibudhisow ku soconayay inkastoo agabyo kala duwan halkaasi sidoo kale ay ka degayeen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kala hadlay wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya inay tayeyso hanaanka waxbarashada dalka iyadoo maalintii shalay in ka badan saddex iyo labaatan kun oo arday ay u fadhiisatay imtixaanka midaysan ee ay qaadayso dowladda soomaaliya waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in looga baahan yahay in lasoo saaro arday tayo badani u leh waxbarashada waxa uuna sidoo kale sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasaaradda in looga baahan yahay in sare ay u qaado waxbarashada soomaaliya si qof waliba ugu dhiirado inuu wax barto
waxbarashada iyo wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa in la kordhiyo ama la hagaajiyo tayada waxbarashada in ardayda loo abuuro fursado ay wax ku bartaan dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan ku boorinayaa in wiil iyo gabarba carruurteenna aan kula dadaalno siday wax u baran lahaayeen iyagana waxaan u sheegayaa in ay ogaadaan in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dalkooda siday dhibaatada uga saari lahaayeen waa inay ogaadaan dhallinyaro iyaga ladda ah inay dalkan soo xoreeyeen keeneenna meel aad u wanaagsan maantana iyagaa fursad tahay
dhinaca kalena qaar ka mida waalidiinta ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inay jirto musuq maasuq lagu sameeyey imtixaanka midaysan ee dowladda ay qaadayso kaasoo maalintii shalay ka bilowday magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira imtixaankan oo sanadkan ay fariisteen saddex iyo labaatan kun oo arday ayaa waxaa la tilmaamay haatan inuu yahay mid uu hareeyay musuq baahsan ka gadaal markii sida la sheegay imtixaanka maadooyinka lagu galayo lagu iibinayo suuqyada magaalada muqdisho sida qaar ka mida waalidiinta warbaahinta ay u xaqiijiyeen
walaal waa maaqsan tahay horta aniga waxaan ka mid tahay mid ka mid ah waalidiinta magaalada muqdisho gaar ahaan gabardii la dhalasay oo ka mid ah ardayda sanadkan qalin jebinaysa oo ku dhaqan degmada barkiinle ee gobolka banaadir waxaa dhacay marka in ardaydii horey ayaa maamulka iskoolka wuxuu kusoo wargeliyey in qaar ka mid ah intixaamaadka magaalada laga heli doono ayagoo fish ah laakiin farishna lagu bixin doono ardaydana horey agiisa ayaa loo siiyey waxaa loo sheegay laakiin imtixaankii oo warqado ah ama qisha ay heli doonaan lacagana ay iska soo diyaariyaan marka maadaama maanta labada maado ugu horeysay ay gelayeen ardayda oo tarbiyihii soomaaliya ahayd labada maado maanta imtixaankii ay gelayeen waday gateen waxaa sidoo kale ardayda lagu xijeeyey in maadooyinka oo dhan ay wada gataan oo hal mar ay wada gataan lacagtana hal mar ay wada shubaan oo hal maado iyo laba maado midna aan laga jebin ardayda ayadoo taasi ay jirto hayaa haddana dhinaca kale waxaa arrintaasi gaashaanka u daruuray waxba kama jiraanna ku tilmaamay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cismaan daahir kaasoo sheegay in waxaasi ay yihiin kuwo mare awaal ah sidoo kalena waxa uu beeniyey inay jiraan imtixaan ay qaadayso dowladda soomaaliya oo lagu iibinaya suuqyada magaalada muqdisho waxa uu sheegay in waxaasi dadka samaynaya ay yihiin dad marin awaalaya sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya
laga yaaba in wax ma arkaysa dad ay ka ganacsanayaan ay tahay wax beenanisasle ay tahay annaga sidaan isleenahay iyo orientationkaan siinay iyo awoodaan gelinay waxa weeyaan imtixaanka wuxuu ku jira gacanaamirah wasaaradda waxbarashada keliya ma aha waxaa nagala shaqeynaya hay-adaha ma arkaysa ciidamada qalabka sooil kujiro booliska kujiro militariga dadfugidda iyo dad kaloo gaaraba annaga wadaanano ah marka ma malaynay inay yihiin ama hadii anaga hadda macluumaadkaan hayno waxa wey imtixaankii inuu la helin laakin de wax walbaa suuragal taasa hadii ay dhacdo ayadana waxaa jiro meesha badan oo aan aan ugu talagalnay in wax looga qabto waxa waay wuxuu ku jiraa gacan aamina saasaa lagu
wasaaradda waxbarashada ayaa ardaydii ugu badneed sanadkii labaad imtixaanka ka qaadaysa gudaha dalka soomaaliya iyadoo imtixaankana uu yahay mid si hoosa u hoostegaya wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka odayaalii waxgarad ka soo jeeda deegaanada jubbalandna waxay ku eedeynayaan madaxweynaha maamulkaasi in dhibaatooyin badan uu ku hayo iyagoo dacwad ka dhana u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland mid ka mid a odayaashan ayaa waxa uu sheegay in ay dhibaato badani ku qabaan kulamada ay la yeelanayaan madaxweynaha oo ay sheegeen inay kaga noolaala yihiin deegaanada jubbaland asigoo sidoo kalena sida ay ku eedeeyeen madaxweynaha xanibaad kusoo rogay odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi mid ka mid a odayaashan ayaa ka warbixinaya kulamadii ay la qaateen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo waxyaabihii ay kala kulmeen asigoo dhinaca kale sheegay inaysan ku haysan wax ixtiraam ah sida hadalka uu dhigay
waxaa u sheegnaa dad duuman oo arab oo wax islaam aan qaban iyo nin xalaalba ku aan qaban in loogu qabtay ayaan annaga wasiirka u sheegnay sibkaasna haysto odayaal waaweyn oo waxaa wata labaatan jise lixdan jise oo meel walba ay caddaatay oo dulluulii badda ka soo maqan ninkii baraagsi ay aga soo tageenna siyaasadkiisa duligiisina dirka u geysina nimankii aga soo tagay aga soo tagay halkii aan imaanay oo maamulkii horena sidaas loo galay ninkiina ogaa mas-uulka ahay oo wasiirka damaa ee waxaa afaar inteelna micnaha ahaa oo aan sugayna soo dhawaada odayaal fadhiista waxbaa laydinla qabanaya marxaagada waan kala qaadaynaa saasaan yeelayna adeena waxaa hadalba waxaa ugu horeeyo maxaa kaada fisakimakan ku saarnahay odayaalkaa saarnahay magacaas saadeen iyo electroninkana meesha u saarnay wixii oo dhan ba waxay u noqotay indilaab iyo afduuq iyo haalida iyo waaliinta saxoorasada toban dad ka badan ma ogolin odayaaroo dee maxaa makaa baxnaayo midkana haysto waxa ma ahane mas-uul baadna tahay ugu soo noqonnaa toban beri shan beri muddo noo sheeg muddo idin ma sheegi jirin maalin noo qaban idin ma qaban jirin warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinayay intaynu warkan warka xiga ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu